wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah maxamed xuseen gaas waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda norway ee culunta sayniska qaybteeda horumarinta caalamiga ah iyo deegaanka dhowaan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dalka norway cilmi baaris lagu eegaayey doorka dhexdhexaadinta nabadeed ee dalka qatar uu meelo ka mid a caalamka ka sameeyey guulihii ay ka gaartay iyo waxyaabaha ay uga duwan tahay dadaalada nabad raadineed ee caalamka ka socda cilmi baaristan ayaa soo bandhigeedii waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano kala duwan oo caalamka iskaga kala yimid maxamed xuseen gaas waxa uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii warbixintaasi ka soo shaqeeyey islamarkaana wax ka soo bandhigay waxa uu maxamed marti inoogu yahay barnaamijka martida mikrofoonka marka ugu horeysa waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka martida mikrofoonka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo aad marka hore bal noo sharaxdo nuxurka cilmi baaristan iyo waxaa idinku dheliyey inaad arintan cilmi baaris gaar ah ku samaysaan aada iyo aad baad umahadsan tahay falastiin waxaa jirtay sanadihii ugu dambeeyey qatar waxay ahayd wadamada stateka caalamka oo dhankan diblomaasiyadda caalamka aadka uga muuqda oo ahaa xidig soo baxay oo kaleeto taasina waxay ku timid iyadoo wadamo badan ama meelo badan oo adduunka kamid oo dagaalo ka socdaan ha u badnaato dunida islaamku ama africa ahaato ama bariga dhexe nabadeyn iyo galaangal kale oo diblomaasiyadeed ku lahayd taasa waxay keentay muddo laga joog labadii kun iyo tobankii dhammaadkeedii waxay nagu dhalisay fikir ah maadaama oon anagu nahay cilmibaarayaal in bal aan eegno nidaamkan wadankan qadara ee nabadisida ama diblomaasiyadda ama siyaasadda dibadeed inuu yahay nidaam ka duwan kan kale caalamka dowlado kaleeto oo waxaa jira caalamka siiba reer galbeedka nabadeynta ama nabadisida ama dhexdhexaadinta meelaha dagaalada ay ka jiraan ama dowlado isdagaalay ha noqdaan ama dagaal wadan gudihii ka jiro oo dagaal sokeeya ah dhinacyo ishaysta ha noqdaan oo isleynaya dhexdhexaadiya marka aan halkaas markay maris aan kaa dhex galo maxay dhexdhexaadinta qadar si gaara ay uga duwaneyd kuwii kale ee wadamada reer galbeedka ama wadamada kale ee africa ay sameyn jireen horta waa su-aal aada u muhiima oo u ahayd ka mida su-aalihii udubdhexaadka u ahaa waxyaabahaanu fiirinayna qatar waxa weya waxay kaga duwan tahay dhowr arrimood bay kaga duwan tahay qatar nidaamkeeda nabadeyntu waxa weeyaan nidaam markaanu fiirinay matalan nabadeynta ay ama dhexdhexaadinta ay dhowr kahor isku dayday falastiin yemen lebanon ama wadanka libnaan la dhaho soomaaliya eritrea iyo jabuuti dagaalkii xadkooda ku saabsana waxaan qadarintu ko marka koobaad yani qurba joogta waxa la dhaho qurba joogta markaan kuleeyahay waxa weyaan qurba joogta qatar ku nool weeyaan qurba joogtaasina waxyaabaha xiisaha le waxa weeyaan inayn ahayn dad qatar dhalashadeeda haysta sababto wadanka aalaa dhalasho lagama bixiyo in ay yihiin kuwa marka horeeto arintu si dadban ay ku bilaabato oo maxaa ahayda soo gudbiya kaysaska ama meelaha ay uga jirto jaanis ay qatar ku dhexdhexaadiso talabaad waxa weya qatar markay arrin dhexdhexaadinayso ama dagaal ay ay dhexdhexaadinayso ama meel colaad ka taagan tahay hal dhinac iskuma koobto ama si diblomati kaliya inay arrintii hal mar u gasho laakiin labada qoloba mid walba sideeday ula socotaa oo oo duality weeyaan taasi ta kale iyaduna muhiimka waxa weyaan lacagtu waxay kamid tahay qayb muhiim ah oo u sahasha dhexdhexaadinta qatar marka hadda wadamada badankood lacag ay bixiyaan alaa haddii heshiis guuleysta ay dhexdhigaan maxaa ahayda laba dhinac oo islaynaya ama laba wadan oo islaynaya sababta taasi waxa weeyaan wax caalamiya loo yaqaano peace dividend heshiiskii maadaama wadankaas ku guulaystay mas-uuliyad baa ka saaran in dhaqaale ama dhan horumarineed ha haato ama dhan mashaariic uu maxaa ahayday qolooyinkii ama wadamadii islayn heshiis ka dhex sameeyey qolo walba maxaa ahayday ay wax ka soo gaaraan oo u arkaan inay nabadu uga fiican tahay dagaalkii laakiin qatar lacagta automatically waxa weya wax maxaa ahayday secondkii loo baahdo boorsooyin inti lagu guro meeshii la geyn karayo meesha wadamada kale ay system iyo shuruuc fara badan iyo maxaad wakti dheer ba ay qaadan karto oo laga yaabo wixii soomaalidu ay ku maamaahi jireen ay noqoto dhicisku inta dilaabaha loo soo waduu dhintaa oo minis dhaqaalihii la raba xilligaas inuu meesha gaha maadaama sharciya iyo xafiisiya wax looga rajinayo uuna gaari karaynin
waa mahadsan tahay marka la fiiriya hadda soomaaliya oo kale maxaa gaara oo ay qatar ka qabatay warbixintiina maxaa ku xusteen cilmi baaristiina wallahi horta qatar marka la fiiriyo xilligii maxkamaduhu soo baxeen maxkamadii ayaa waxay noqotay in markii ugu horreysay ay soo dirto tiam qadariya oo qiimeeya baahida ka jirta meesha soomaaliya ama goboladan koonfurta soomaaliya oo dhan caafimaad iyo dhan bini-aadnimo kadib markii maxkamaduhu ay dhaceen waxa weyaan haddana way garab istaagtay oo soomaalidu ay kacday oo soo gelitaankii maxaa ahayd ciidamadan etoobiya oo kale ay aada uga kaceen marka stageka saddexaadna waxaa stageka loogu dambeeya oo dhisid dowlad soomaaliyeed iyo xidhiidha aada u dhow oo ka dhexeeya iyaga iyo dowladda hadda jirta oo imaanshaheediina ay saameyn badan ku lahaayeen saameyn sidee ay kulaheedaad isleedahay wallaahi dee saad u egtay ku xidhan tahay waxa weyaan saameyn kala duwan bay ku lahaayeen waxa weyaan waxay ku lahaayeen ama dhan talabixin ha noqoto ama dhan xiriir ha noqoto ama dhan dhaqaale ha noqoto yani saameyn noocyo badan ayay ku lahayd marka la fiiriyo meelihii kale qadar howlaha ka bilowday ama dhexdhexaadinta ay ka gashay maxaa la taaban karaa oo cilmi baaristiina ay xustay in howlahaasi ay ku guuleysatay tusaale ahaan ma jirtaa meelo muuqda oo la dhihi karo mashruucan wuxuu ahaa mashruucii ay qadar bilowday ama wadahadalkii ama nabadeyntii oo guulo laga gaaray hal iyo laba ha waxa meelo badan baa jira xitaa soomaaliya lafteeda yacni waxyaabaha cajiibka oo hadda ka hor si khaldan loo aaminsanaa waxay ahayd qatar nabadisideedu nabadisid jirtaba inayna ahayn oo wax isdhexyaacan waxba kasoo bixinaynu yahay laakiin run ahaantii markii aan fiirinay wadamadii ay ay dhex gashay ama lubnaan ha ahaato ama falastiiniyiinta dhexdooda ha ahaato fatax iyo iyo xamaasta ama maxay ahayde ha ahaato yeman oo kooxa kala duduwan ay maxaa ahayday ay oo iska soo horjeeda ilaa iyo hadda ana ay saameyn ku leedahay ama ahaato jabuuti iyo eritrea ama soomaaliya mar walba khatar waxa weeyaan xitaa waxay hadda kaga saameyn badan tahay wadamo fara badan oo reer galbeedka ah oo dhaqaalo badan ku bixiya oo hay-adahooda tiro badan ay joogaan mathalan qatar haddaan soo qaadano isku dhicii jabuuti iyo eritrea oo kaleeto ee xadka ee laba kun iyo sideedkii wadamo badan oo caalamka oo ayaa isku dayay inay kala dhexgalaan laakiin kumayna guuleysan balse haatee qatar waxay ku guuleysatay inay kala dhex dhigto xata joojin ilaa iyo maanta yacni socota oo ciidan yar oo kooban oo oo yar ay kala dhex dhigto maxaa ahayday saasna uu dagaalka ku dhammaaday inkastoo yacni aanu weli aan la gebagabaynin heshiiska ma dambaysa laakiin haddana taa waxa weyaan waxyaabaha guusha ay kamid tahay tan kale soomaaliya lafteeda waxay isku dayday inay kooxaha soomaalida dagaalamaya soo kala horjeeday ay dhexdhexaadiso oo aada isugu dayday dhankan bini-aadnimada waataan ka hadalnay saameyntan ugu dambeysay ee lahayde dowladan hadda soomaaliya ka jirta inay xukunka timaado lafteedu yacni waa waxa weeyaan saameyn caalamku marka la fiirinayo wadan maxay ahayday ka qayb qaadashadiisa dhanka nabadda yacni laba qolo oo isdagaalaysa markaa nabad laga kala dhex dhigo un keliya ma aha waa xitaa dhisida dowladda ama system iyo structure iyo hay-ado meesha ka jira wadankani saameynta ku lahaa iyo siyaasi ahaanba marka maxay qadar ku bedelanaysaa howlahan ay sameynayso maxay tahay danta dhabta ahy ku jirta markay nabadeyn ama maamulada dhismaayo kale ay gacan ka geysanayso wallahi horta waa waa su-aal aada u fiican qatar maadaama ay tahay wadan yar waxa weeyaan wadamadu markay saa u yaryar yihiin oo small state waxa la dhaho ay yihiin nabadooda had iyo jeer waxay xooga saaraan inay ku gaaraan nida- nidaam diblomaasiyeed nidaamka diblomaasiyadeed wuxuu ku salaysan yahay sawirkooda caalamka iyo gobolka inuu noqdo sawir wanaagsan oo loo arka dad maxay ahayd ay wanaagga wadan wanaagga iyo nabada iyo horumarka iyo deganaanshaha ka shaqeeya ma garanaysaa taasi waa mid ooy aaminsan tahay in national security-geeda maxay ahayde garanti ku noqonay sababta qatar waa wadan aada u yar oo sacuudiga dariska laa xaggana iiraan iyo maxay ahayde daris kale ah waxyaabaha cajiibkana waxa weya qatar waa wadanka keliya ee israel xiriir lale haddana xidhiir dhow lale maxay ahayde falastiiniyiinta xarunta ugu weyne ciidamada mareykanka bariga dhexe mid kamid a ay ku taalo isla marhaantaana xidhiid aan xumayn oo ilaa heer wanaagsan lale iiraan tanina waxay kutusaysaa ka turjumaysaa yacni diblomaasiyadda qatar marka loo eego wadanka yaraantiisa yacni qaab ahaan awoodda ama bisaylka ka muuqda oo danaha wadankooda national security-gooda ha noqoto iyo inay saameyn caalamiga yeeshaan aada u mahadsantahay maxamed adaa mudan falastiin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa maxamed xuseen gaas oo bara ka ah jaamacadda norway culunta sayniska qaybteeda horumarinta caalamiga iyo deegaanka maxamed waxa uu qayb ka ahaa cilmi baaris lagu sameeyey doorka dowladda qatar ee waanwaanta nabadeed ee ay ka wada meelo ka mid a caalamka sida ay miradhal u noqotay iyo waxyaabaha dhaliyey tani intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo